deegaanka adakibir oo hoostaga magaalada adaado ee maamulka galmudug ayaa xilligan waxaa ka jiro baahi dhanka caafimaadka ah maadaama deegaankaas uusan lahayn isbitaal maamulka deegaanka adakibir iyo qaar ka mid a bulshada deegaankaasi ayaa si isixlaqaan ah u dhagax dhigay dhismaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka si uu u daboolo baahiyaha caafimaad ee halkaasi ka jiro daahir daa-uud guddoomiyaha deegaanka adakibir ee maamulka galmudug ayaa dowladda dhexe maamulka galmudug iyo dadka ka soo jeeda deegaankaasi ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka runtii markii hooyooyinku ay ku jiraan xaaladda dhalmada waxay la kulmaan dhibaato aad iyo aad u culus oo ama ah in dhiigla-aan ku dhacdo ay u dhimato ama dhiigbax inay u dhimato oo aysan helin wax u gargaara maadaama meeshaan hosbitaal aysan lahayn isbitaalna uusan u dhoweyn sidoo kale caruurta waxa ay u dhintaan ayagana fuuqbax ama nafaqa darro sidaas darteed ayada ayaa nagu kalifaysa inaan samayno oo aan qaybtan dhagax dhigno waxaa rabnaa inaan ogeysiino bulshada ka soo jeeda deegaankan iyo guud ahaan galmudug in ay ogaadaan inaan isbitaalkan dadka deegaanka aan u dhagax dhignay qaar ka mid a dadka deegaankaasi oo dhankooda ka hadlay baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka cadakibir ayaa codsaday in loo dhiso isbitaalka baahida jirta oo ay ka hadleen waa wax rasmiya oo jira oo meeshaan maaragtay u baahan tahay isbitaal caruurta iyo hooyooyinka iyo dadka taagta daran oo dhan sida maaragtay cadaado ayaa noogu dhow meel isbitaala qofku asagoo ama ruux baxay ama ruux bixi rabaa la geeyaa si degdega in waxna lagu qabto annaguna aan wax qabsanno muhiim weeye dadka deegaanka cadakibir u dhashay oo ku maqan dalalka kale dadka ganacsatada wixii naga kaalmay kara hay-adaha waxaan u baahannahay sida ugu dhaqsiyaha badan in hawshaas aan ku jirno wax noogala qabto iyadoo waqti kulul oo bilaha shidaalka ah lagu jiro cid kasta oo ay qusaydo qaybta caafimaadku inay noo soo gurmadaan isbitaalkaas inay nagala shaqeeyaan deegaankale waa deegaan weyn oo ballaaran wuxuu ka kooban yahay ilaa afar iyo toban afar iyo labaatan deegaan oo yaryar oo waa hoosta dib kaste daad ku hoydo ma anfacaysa marka in intaasoo deegaan la-eg dadkiisa loo qaado deegaan kale oo ka fog deegaanka adakibir oo shan iyo lixdan kilomitir dhinaca koonfur kaga beegan magaalada adaado ee galmudug ayaanan lahayn wax isbitaal ah haweenka caruurta iyo sidoo kale waayeelka ku xanuunsada deegaankaasi ayaana loo qaadaa magaalooyinka fog deegaanka